hay-adda istaatikada qaranka ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigtay barnaamijka wadahadalka qaran oo ku saabsan awoodda xogta istaatikiska iyo iskaashiga furitaanka barnaamijkan waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo madax ka mid ah hay-adda istaatikada qaranka agaasimo ku-xigeenka hay-adda istaatikada qaranka cabdiraxmaan daahir cumar ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan hay-adda istaatistikada qaranka oo u xil saaran dowladda aruurinta falanqaynta iyo baahinta xogta qaranka in oo micnaha iskaashi u dhaca dhanka dheytada iyo in la muujiyo awoodda dheytada ay leedahay waxaan ku guuleysanay soo saarista sahno fara badan ayadoo sidoo kale qorsheynayno tilicoobya la xiriiro wax soo saarka xogta oo dhammaan muujinaya awoodda ay xogta leedahay xubnaha ka qayb galay furitaanka barnaamijkan ayaa sheegay inuu muhiim u yahay bulshada aad baan mataqaanaa runtii usoo dhaweyneynaa haddaan nahay annaga bahda waxbarashada oo anoo ku hadlayo magaca guddoonka midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyo magaca rectorka jaamacadda banaadir runtii aad baan usoo dhaweyneynaa barnaamijkan isaga ahi marka deetada waxay qayb ka tahay macnaha cilmi baarista annaga waxaan joognaa qayb waxbarashaan joognaa oo aad looga shaqeynaa cilmi baarsi badan laga qabanayo aad bay xogta waxay noogu tahay muhiim xafladda maanta waxay ku saabsan tahay mawduuc la saxiixay ama laisla qaatay sebtembar toddobiyi tobankeedii labadii kun iyo saddex labaatankii sanadkii soo dhaafay waxaana saxiixay horyaalka guddi ee qaramada midoobay adduunka ayaa ayaa isla gartay in loo istaago power of data in la tuso adduunka waxa ay ka tahay xogtu ama go-aamada masiiriga ay saameynta ay ku leedahay barnaamijkan ayaa door ka qaadanaya ilaalinta xogta iyo iskaashiga iyadoo oo wasaaradda dadaal ku bixisay sidii loo horumarin lahaa